Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha buundada Via Uganda ee isku xirta degmooyinka Waaberi iyo Xamar-jajab. Dhagaxdiga ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyeyaasha degmada Waaberi iyo Xamar-jajab, Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Gobolka Banaadir, Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Gobolka Banaadir Cabdimaajid Daahir Aadan ayaa sheegay in dhismaha laamiga iyo buundooyinka ay ka go'an tahay maamulka gobolka Banaadir.
Maanta waxaan joognaa dhagax dhigga ka buundada Via Moscow oo u ah muhiim isku xidhka labada degme ee Waaberi iyo Xamar-jajab oo runtii ah buundo qadiimi ah waxaan maanta halkaan u joognaa dayactirka buundadan oo ah u muhiim ah ganacsatada gashana dekedda muqdisho sidoo kale isku xirta waaberi iyo ilaa suuqa bakaaraha dayactirkaas kadib waxaan kaloo aan rabaa inaan halkaan warkii guddoomiyihii waaberi aan ku raaco ah baabuurta baakimanaysa habeenkii inay mamnuuc tahay kuwa dekedda galaan ay ku galaan sifo sharci ah hadday haystaan fasax haddii kale aysan shaqo lahayn aysan ku baakimin inta hadda shaqada socota iyo markii shaqada dhammaataba waxaan rajeynaa insha allah inaan maamulka gobolka banaadir oo wareeg guddoomiye muungaab inaan magaalada muqdisho aan dhisno wadooyin casri ah intii dayactir u baahanna aan dib u dayactirno si hufnaan ah ee ku jirto aan u wada ilaashano insha allah Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Waaberi Xuseen Xasan Maxamuud ayaa bogaadiyey dhismaha buundadan.
waxaan maanta u taaganahay halkaan ah buundada via mosco dayactir in lagu sameeyo oo uu soo amray duqa magaalada muqdisho oo ah maadaama aad u jeedaan dayaca iyo waxa ka muuqda iyo si ay u burburto buundadan ee maanta duqa magaalada wuxuu soo amray in maxaa la yidhaha la dayactiro oo dib u casriyin lagu sameeyo marka ee waan u mahad celinaynaa duqa muqdisho ee labada degmo xamar jajab iyo maxaa la yidhaahdaa waaberina iyo howlaha guud ay mar walba u taagan howlahan in ay maxaa la yidhahda nu garab siyaanne insha allahu tacala wax ka qaadan doonaa qaybteenna ee si fiican baynu insha allahu tacala inay noogu dhammaantaan rajaynaynaa buundadan hadda waayaan lama dayac tirin ee in badan baa la isku dadayay maamuladii kala horreeyey laakiin ma suurtogelin in la dayac tiro maanta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala in ay noqoto mid guulaysatay oo ay wakhti badan kusii jirto insha allahu tacaala